Xubnaha degmada Baydhabo ayaa bulshada ugu baaqay ilaalinta wadooyinka cusub ee lagu sameeyay dib u dhiska iyo dib u dayactirka ee ku yaala Baydhabo. Maamulka ayaa sheegay in ilaalinta wadooyinka ay waajib ku tahay qof kasta oo muwaadin ah taasi oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka. Agaasimaha waaxda dhulka dowladda hoose degmada Baydhabo Xasan Macalin Cali ayaa sheegay in shacabka magaalada Baydhabo ay xil iska saaraan ilaalinta wadooyinka.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Ee, geedka kulunka kana way daaran yahaa oo way fadeen inaan ku hadalada qodobo dhowr ah oo quseeyan Ee, arrimo oo horumarinta leh oo deegaanka koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo taabadan dhinaca dhulka iyo wadooyinka way faday bulshada degmada baydhabo ka nool inaanan sheega ee, dadka way la socotaanaha inay magaalada ku socota dhismooyin fara badan oo la xiriiran ee, wadooyinka wadooyinka aanuna laamiyaalo aanuna wayba waxa ani oo shidowgii lisdhex geliyayo kabalistoonka laga soo marka dadka wala dhisadaaya oo laamaga abshay degan ama wadada abshay degan way suubiyaayeen aha shiidogii iyo caraadii iyo shamiindidii walaa dhan jidka korshiya ka dhisaaya marka arinteeda hayti way buaha way saameyn xoog leh kala taha ee, wadadii la dhisi wadada la dhisi way saameeyeyaha shiido laka kordeediyo ogsitin shiido bay dhawo sii xoog leyn laamiga laka kordeediye kabacdi laamiga way in sababaayana iniisu burbur saas oo kale way laka gasay ha shamiindi laka gasay shamiindadii laamiga gobsadaas wadadii oo smooth haytay si si sahal ay laka gudubayo wayna gadaasay meel tartar leh oo way leeraayaysa isku socodka halaayasa marka arrimahaasi waa arrimo dhibaato leh oo deegaanka dhibaatan leh oo bulshada dhibaatan leh oo meyle raawisa awaaqib xumuha meyle raawisa darona kusii dhaladaas marka dadka wala dhisadaayan way kala taliyay waana farayha ini tusaalaan haddii laku maarmo waaye ini meela si waa laka gasa mashiid laka deedi tusaalaan siiba shamiindada laka gasow way kala taliyay iniyo meyle raawisa bacan dhikadan laamagaasay si shamiindin ingrigdhig haddii ku maarmo koran waaba ku maarmaano meel kale ka deedsadaan walaashaas si hele cunsuubsadaan tan lamaad oo aanu ku hadal fado way taha in iyo wadada la dhisow agagaaradii tusaale ahaan dhowr wadi la dhisay wadada soddonka waa la siiyey magaalada gudaasheeda waa la siiyey wadada adc waa la siiyey